bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga wareysiyada oo habeen weliba aad kala socotaan marka laga reebo habeennimada jimcaha caawa oo sabdi ah axadna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha maarso sannadda labada kun iyo labaatanka qodobada aan idinkugu hayo dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa si kumeel gaar ah u fasaxday muddo saddex cishaa duulimaadadii caalamiga maxaa ku soo beegay xilligan in dowladda soomaaliya ay qaato tallaabadaasi waraysi arrinkaasi ku saabsan ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga waraysiyada caawa aad kaga boga doontaan qodobada kale ee caawa barnaamijkan idinkuga hayo dhegaystayaalla waxaa ka mid noqonaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay guulaha la taaban karo ay dowladda soomaaliya ka gaartay qaadidda deencafinta dalka kadib shir jaraa'id uu maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho uu kaga hadlayo arrimahaasi ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga waraysiyada aad kaga boga doontaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo magaalada dhuusamareeb ka furay shir looga hadlayey horumarinta deegaanada galmudug oo ay iska kaashanayaan wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo midda dowlad goboleedka galmudug barnaamijka bandhigga wareysyada dhegeystayaal waxaad kaga boga doontaan wareysi arrinkaasi ku saabsan oo looga hadlayo muddada shirkaasi u socdo waxyaabaha ka soo bixi kara iyo qorshayaasha horyaala galmudug ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga boga doontaan wasaaradda ganacsiga ee hirshabeellena waxa ay ku amartay ganacsatada hirshabeelle in ay soo diiwaangeliyaan muddo hal bil gudaheeda si loola socodsiiyo ganacsatada isbeddel ku aadan dhinaca sicirka ee suuqyada haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in wasaaradda ganacsiga ay soo saarto waatan hirshabeelle ee amarkaasi barnaamijka bandhigga wareysyada ayaa dhegaystayaal waxaad kaga boga doontaan wareysi arrinkaasi ku saabsan qodobada kale ee caawa barnaamijka bandhigga wareysyada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ee dhowaan la wareegay deegaanka janaale oo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyey u qeybiyey bulshada ku nool deegaankaasi oo ay ka muuqatay duruufooyin xagga nolosha ah waa sidee deegaanka janaale oo ay dhowaan laga saaray maleeshiyada kooxda al-shabaab barnaamijka bandhigga wareysyada dhegaystayaal waxaad kaga boga doontaan wareysi arrinkaasi ku saabsan oo aan kaga hadlayno ee soo kabashada deegaanka janaale qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee dhegaystayaal barnaamijka muddadu u socdo nagu soo kordho ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan cali dhinaca farsamada waa fahad cabdi geelle waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysyada waa hagaag dhegaystayaal sida horraaca barnaamijka bandhigga wareysyada ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ku maqasheenba ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maantay waxa ay si kumeel gaar ah u fasaxday duulimaadadii caalamiga ahaa waxaa si aan wax badan ugu ogaano arrintaasi ayaa wariyaheena cabdishakuur cali axmed waxa uu ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane cabdulaahi salaad omaar wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxaa xilligan kusoo beegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si kumeel gaar ah u fasaxdo duulimaadadii caalamiga ah horta loo xakameeyo cudurkan corona virus ayaa bishii sagaal iyo tobankii maarch laba kun iyo tobankii waxaan joojinay dhammaan duulimaadmiga ah ee wadanka soo gala ama ka baxa alxamdulilah go-aankaasi wuu hirgelay dhammaan wadanka wax soo galay ama ka baxay oo talaabyo ah ma jirin wadanka gudihiisa wuu soo koraa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa socotay cabasho badan oo noogu imanaysay dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayiran goobo kala duwan oo adduunka ah garoomo ku xayiran qaarkood saddex cisho ay seexdeen garoomada dhexdood sidaa aageed anagoo tixgelinayna xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa waxaan go-aan ku gaarnay in la fasaxo diyaarado keena dadka muwaadiniinta ah ee ku xayiran garoomadaasi muddo laba maalmood ah inay kusoo baabuleeyaan ay ku keenaan dadkaasi waa dadka ku xayiran garoomada caalamiga ah oo wadanka ka baxsan waxayna tegi doonaan garoomo cayiman haddii ilaahay ka raalle noqdo waxaa kale oo go-aan ah oo la gaaray in loo hogaansanaado amarka wasaaradda caafimaadka ee la xiriira muwaadiniinta soo maray wadamada uu cudurkan coronaviruska uu saameynayo sidii qorantiinka oo kale haddii ilaahay ka dhaal noqdo in labadaa cisho kadib duulimaadyadooda ay sidii ku noqon doonaan haddii ilaahay ka dhaal noqdo oo uusan wax isbedelin waxaa kale oo go-aankan ku jiro inaan wadanku soo geli karin xamuul aanan ahayn dawo iyo raashiin dawo iyo raashiin wax ka baxsan oo xamuul ah oo isagana soo geli kara wadanka uusan gelin go-aamadaas ayaan maanta soo baxay soo baxay maanta ayaan faatinay marka waa garta marka wasiir arintii hore ee ku saabsaneyd xakinta diyaaradaha intii weliba kuwa caalamiga ah shan iyo tobanka maalmood sidee ay u dhaqan gashay maxaase kasoo laabtay
diyaaradihii xakintoodu way dhaqan gashay si wanaagsan ayay ku dhaqan gashay soomaaliya oo idil wax diyaarad ah soo fogey oo dibadda ka timid ma laha ilaa iyo diyaaradaha aan maanta fasaxnay oo inay soo baabileeyaan dadka soomaaliyeed muwaadiniinta ku xayiran garoomada ee runtii aada u dhibaataysnaa ayaan soo fasaxnay si ay wadankooda uga u yimaadaan oo keliya intaas ayaa iska bedeshay waa ka marka muwaadiniintaas diyaaradaha ku xayiran intee u badan yihiin oo laga soo qaadaya
muwaadiniintaasi garoomada ay joogaan waxaa ka mid ah adisababa oo saddex cisho hadda ay seexdeen hoteelo ay jiifeen waxaa ka mid ah nairobi waxaa ka mid ah dubai waxaa ka mid ah meelo kale oo tiro badan marka garoomadaasi ma doonayna dhammaan in albaabada la furo laakiin meelaha ugu badan ee ku xayreen case by case basis anaga oo fiirinayna midba xaaladiisa ayaan u fasixi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo qaarkoodna waa way fasaxan yihiin oo hadda adisababa oo kale waan fasaxnay xalay ayaa ayaan fasaxnay marka iyaga way imaanayaan maanta haddii ilaahay ka raalli noqdo waa garta marka ugu dambeyn dadkaas hadda lasoo qaadayo oo waxaad sheegtay in nidaamka ay marayaan marka wasaaradda caafimaadka iyo nidaamkii lagu hubinaya ma diyaarsan yahay dadkan laga yaaba inay soo mareen wadamada uu cudur xanuunka ka jiro
ha arrintaasi way diyaarsaneyd markii horeba inta aanan joojinin hawshana si wanaagsan ayay u socotay marka hawshii ayaa lasii activate gareynayaa iyada oo la fiirinaya wixii isbedelay labada cisho ee lasoo dhaafay
mudane cabdulaahi salaad omaar wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu dhegeysalkaasi ahaa oo u waramayay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya hagaag dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka bandhiga wareysiyada ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa uu ka furay shir looga hadlayay horumarinta deegaanada galmudug ee ku aadan dhinaca horumarinta kaabayaasha dowladda oo ay iska kaashanayaan shirkaasi muddada uu socdo oo saddexda maalmood ah wasaaradaha qorsheynta dowladda federaalka iyo midda galmudug si aan wax badan ugu ogaano shirkaasi ee muddada u socdo waxyaabaha sida gaarka ah diiradda loogu saarayo ayaa waxaana arrintaasi aan ka wareystay wasiirka qorsheynta galmudug mudane cabdiraxmaan maxamed cusmaan seeruuq isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaana ugu horeyn weydiiyey anjadaha shirkaasi
maxmed waa mahadsan tahay macnaha waxaa weeye maantay daafurkaasi wuxuu ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa loona kobcin lahaa dhaqaalaha galmudug oo loogu kobcin lahaa sagaal wasaaradood oo wasaaradaha galmudug afar iyo labaatanka ay ka koobneed ka mid ah ay ka wada shaqeyn doonaan waaya marka kulankaasi lagu kobcinayo dhaqaalaha galmudug yaa iskugu yimid waxaa iskugu yimid oo daah furay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa isugu yimid sagaal wasaaradood wasiiradood iyo agaasimayaashood waxaa isugu yimid khubaro soomaali ah waxaa isugu yimid qolada barnaamijkan naga gargaaraysa oo euda ah rag ka socda oo khubaro ah waxaa isugu yimid dowladda federaalka ah wasaaraddeeda qorsheynka iyo dad kale oo muhiima oo iyaguna khubro kale ah oo soomaaliyeed baa kasoo wada qaybgalay mise maalmood ayuu soconayaa marka shirkaasi wuxuu soconayaa haddii ilahay yidhaaho saddexda maalmood oo soo socota waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga doodayo shirkaasi maxaad nooga sheegi kartaa waxaa ka mid a oo halkan aan ugeysinaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug waxaa jira waxa la yidhaaho qorshaha qaranka sagaalaad qorshaha qaranka sagaalaad oo ah laba kun iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan waa qorshihii guud oo soomaaliya annaga qorshahaas guud oo soomaaliya qayb baanu ku lahayn markii la dejinayana qayb baan ka ahayn waxaan ku darsanay qorshaha horumarinta galmudug baan ku darsanay halkaas marka annagoo ka shidaal qaadanayna mashaariicda la hormarinayo mashaariicda la hormarinayo waxaa ka qaybgalaya waxaa ka qaybgalaya sagaal wasaaradood sida aan kuu sheegay wasaaradda qorsheynta galmudug baa kamid a wasaaradda biyaha iyo tabartaa kamid a wasaaradda ganacsigaa kamid a wasaaradda howlaha guud baa kamid a wasaaradda kalluumaysigaa kamid ah sagaal wasaaradood buu khuseyn doonaa mashruuca kaloo intaas deer maxamedow adoo raalli ah wuxuuna wuxuuna ku u astaysan yahay inuu raaco afarta tubood afarta tubood oo qorshaha qaranka afarta tubood oo qorshaha qaranka la rabo in lagu horumariyo soomaaliya oo dhan buu haddana kusii astaysan yahay afartaas tubood waxaa ka mid ah midda la yidhaaho siyaasadda loo dhan yahay oo guud kow iyo iisheeg horumarinta ama dhisidda hay-adaha dowladda qodobka labaad wuxuu yahay hagaajinta iyo waxkaqabadka amniga iyo sharciga iyo kala dambeynta waxaa la yidhaahaa isagana security and rule of law midka saddexaad waxa weeye horumarinta bulshada horumarinta bulshada iyo u adkaysinka yani coleysyada musiibooyinku ay keenaan ilaa mar haddii dadkii la horumarinayo abaaraha imaan kara war abaaraha see ugu adkaysanayna yani iyaduna waa waa tub ama waa bilar marka afartaa bilar buu ka kooban yahay waaya marka ma ka wada hadasheen kulanka intuu idiin soconayo muddada saddexda maalmooda oo maanta furmay dhismaha goobaha adeegyada bulshada sida isbitaalaadka iyo wadooyinka galmudug oo intooda badanba burburu ka muuqdo waa mahadsantahay maxamedow sida hadda xaaladdu ay noo tahay galmudug sida dadka dhan ay og yihiin galmudug afar sano hore ay soo jirtay tanna waa afartii ku xigtay haddii ilaahay uu garto marka waxa weeye wax la wixii horumarina hadday tahay tacliin hadday tahay caafimaad hadday tahay arrimaha bulshada qaybahooda kala duwan habaytaan kaabayaasha dhaqaalaha wax alla wixii horumarin loo tilmaamo oo bulsho meel ku nool horumarinteeda ah iyo casriyenteeda kulli waa laga wada hadli doonaa maalmaha soo socda waxaana lagu gofayn doonaa sida ugu munaasibsan oo looga faa'iidaysan karo mashaariicdan adduunyada aanu iska kaashanayno ama dowladaha yurub aan gaar ahaan aan iska kaashanayno sida ugu fiican waxaan rabnaa wadahadalkaani inuu soo dhiraandiriyo miiskana soo saaro sidaana ugu fiican sidaanana waxqabadka galmudug ay ku gaari kartaa horumar la taaban karo waayo marka muddadu shirkaas idiin socdo wax mas-uuliyiina oo dowladda federaalka ka socda oo idinkala qeybgalaya miyaa jira haa laba qolaba hadda nala joogta oo nabadda furtay qolo waa wasaaradda kusheenta federaalka oo sida halkan anagu aan wasaaradda kusheenta galmudug ay mashruucan ay ugu tahay hoggaan ayaguna ugu ah dowladda federaalka hoggaan marka wasaaradda qorsheynta qaranka waa nala joogtaa waxaa kaloo nala jooga qoladii e u da ama dowladaha yurub oo deeqbasheeyaha matalaysa iyaguna waa nala jooga waayo marka qorshaha idii degsan sanadkan qeybtana ka ah qorshaha sagaalaad ee qaranka oo aada hiigsanaysaan hal ilow maxaad noogu sheegi kartaa qorshaha qaranka sagaalaad waa kii guud sida hore kugu sheegay oo soomaaliya o dhan udhexeeyey annagu waxaan leenahay oo aanu brita soo bandhigi doonaa haddii ilaa yidhaaho qorshaha qara qorshaha dowlad goboleedka galmudug iyo beriyoorkiisa waxay dhii fadhiiso waa xildhibaan qorshaha dowlad goboleedka galmudug iyo sida baahidayadu u kala horeyso baanu brita soo bandhigaynaa haddii ilaa yidhaaho oo faahfaahsan ee lana socota afartii tobad oo aan kuu sheegay dowlad goboleedka galmudug muddo afar sana way soo jirtay haddana galmudug loo dhan yahay ayaa la dhisay rajadiina maxay tahay in aada la mid noqdotaan oo kale maamuladii idinka horeeyey ee dowladda federaalka xubinta ka ah waa su-aal muhiima maxamed xasan aad baana kaaga mahadcelinaynaa galmudug horta waa qeyb ka mid a soomaaliya hadday qeyb ka mid a soomaaliya ay tahay culaysyada guud ahaan soomaaliya ka jira baa culaysyada ka mid yihiin maane annaga wax gaara ma jiraan marka soo kabashada soomaaliya markaan ka hadlayno dib u soo kabashada soomaaliya markaan ka hadlayno waxaan u aragnaa galmudug oo afar sano hore soo jirtay haddana afartii kala bilaabaysa inay hawl iyo dardar hor leh ay qaadan doonto dhinaca horumarinta arrimaha bulshada iyo guud ahaan horumarinta galmudug marka waxaan u aragnaa inay fursad fiican ay tahay oo ay kula jaan qaadayso kulana falgalayso tartanka u dhexeeya dowlad goboleedyada dhammaantood laguna horumarinayo bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dowlad goboleed dowlad goboleed si gaara loogu horumarinayo marka waxaan aragnaa arrintan arrin fiican inay tahay waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan wax la taaban karo iyo galmudug horumarta lana jaanqaada lana socota safka horena ka gasha dowlad goboleedyada dalka ka jira
mudane cabdiraxmaan maxamed cusmaan wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayuu dhegeystaalkaasi ahaa oo u waramayay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya isagoo ku sugan magaalada dhuulsamreeb wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa ku amartay ganacsatada hirshabeelle in ay soo diiwaangeliyaan muddo hal bil gudaheeda si loola socodsiiyo isbedelo dhinaca sicirka oo ku yimid suuqyada dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba maxaa xilligan kusoo beegay in wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ay soo saarto awaamirtaasi waxaan arrintaasi aan ka wareysanay wasiirka waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed yuusuf culow oo arintaasi uga warama raadiyo muqdisho islamarkaana sheegay in ganacsatada soo diiwaangeli weysa muddada halka bil gudahooda in dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka qaadi doonaan tilaabo waafaqsan dhinaca sharciga
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan madaxda iyo shaqaalaha radio muqdisho marka hore waxaan leeyahay aada baad ugu mahadsan tihiin maanta waxaa kulan isugu yimid wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha uu ka joogay wasiiru dowlaha iyo anigu ah wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda waxaan la kulannay xafiiska wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha kulan dheer kadib waxaa kulanka nagula soo biiray rugta ganacsiga ee gobolka shabeellaha dhexe runtiina saad og tahay dhowaan waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle uu meel mariyey ama uu ansixiyey sharciga sumadaha iyo shadshiyada waxaa la dhahaa wasaaradda ganacsiga runtii sharcigaas oo wax badan oo badan badan wasaaradda ka xayirayay oo shaqo ah ganacsatada guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeellena waxa ay u baahi qabeen sharcigaas in la meel mariyo maadaama ay rabaan inay helaan shuruuc kale xididaya maamulka iyo weliba ganacsatada runtiina dhammaan wadahadaladii aan halkaas ku yeelanay oo wakti badan socday waxaan isku afgaranay in ay guud ahaanba isusoo diiwaangeliyaan ganacsatada magaalada jowar kuwa waaweyn ee shirkadaha leh iyo sidoo kale kuwa yaryarka ah sidoo kale injooyada kuwa profitka iyo kuwa non-profitka labadaba inay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha runtiina muddo waxaan u qabanay bil ah muddadaas bisha ah ciddii isku soo diiwaangeli weysana runtii wasaaraddu waxay u aqoonsanaysaa hay-ad ama ganacsade markaas aan diyaar u ahayn in uu ka howlgalo gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo markaasna dhammaan ay kala noqon doonto ruqsadihii horeyto wasaaradda ay u siisay qaarkood shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala dowlad goboleedka hirshabeelle hab noocee ayay ganacsatadu isku diiwaangelinayaan guud ahaan dadka ka ganacsada ee hirshabeelle magaalada jowhar ayay imaanayaan mise goobahooda ayaa loogu tagayaa
aad baad umahadsan tahay waxaa jirta degmooyin iyo deegaano badan oo xor ah oo dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradduna waxay ku leedahay xafiisyo qeybo ka mid ah sida magaalada beledweyne magaalada bulubirte magaalada jalalabsi magaalada jowar magaalada balcad runtii magaalooyinkaas waa magaalooyinka imika ugu waaweyn dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxaa iyana jirta degmada cadalle iyo degmada warsheek in sidoo kale xarumo aan ku leenahay xarumaha dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle ee wasaaradda ganacsiga ay ku leedahay ayay iska diiwaan gelinayaan ganacsatada oo ay tegayaan waxaana warqada ugu dambeysa ee ruqsada siinta ama fasax siinta lagu bixin doonaa magaalada jowar xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee xarunta lagu ahaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana sidoo kale gebi ahaan baan ugu baaqnay shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha kale ee ganacsiga kuwa xawaaladaha oo iyagu inta badan ah kuwa aada ugu dhaga adeega amarada ay soo bixiso dowladda hirshabeelle waxaan farayaa maantana lagu amray iyadoo si toosa warqado quseeya iyagu lagu geyn doono islamarkaana la xiri doono goobahooda ganacsiga ah waa shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha xawaaladaha muddo shan iyo toban maalmood gudahooda ah haddii iskasoo diiwaan geli waayaan xafiiska ee wasaaradda ganacsiga in gebi ahaanba la xiri doono goobahaas ganacsiga ee ku yaala dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle si markaasi loo laba jibaaro daqli ururinta maxaa la dhahaa loo kobciyo dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo shirkii ugu dambeeyey ee degdega ahaa ee lagu ansixinayay miisaaniyadda wasaaradaha dhammaanba ay isku abgarteen in la kobciyo daqli ururinta guurjoogna uu ka ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle awaamiirtooda ayaanu ku shaqaynaynaa waxaana faraynaa mar kale iyo mar kale aan ku celinaynaa ganacsadayaasha ganacsatada waaweyn maxaa la dhahaa magaalada jowar iyo guud ahaan dowladgoboleedka hirshabeelle in muddadaasi ay isu soo diiwaan geliyaan bisha gudahooda ah intaa ayaan faraynaa sidoo kale waxaa jirtay laysku soo hadal qaaday waxaa jiray in rog ganacsi gobolka shabeellaha dhexe dhawaan lagu doortay marka laga tago rugta ganacsiga gobolka shabeellaha dhexe inaysan jirin rug kale oo ganacsi oo lagu matalayo dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaraddu ay aqoonsan tahay waxaa jirtay dad markaas ku qaraabanaya ama markaa ku qawleysanaya in ay iyagu matalaan rugta ganacsiga ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan farayaa amaan ugu baaqaya amaan ku wargelinayaa hay-adaha dhammaan beesha caalamka iyo hay-adaha kale ee quseyso arrintaas in aysan jirin rug ganacsi oo dowlad goboleedka hirshabeelle ay aqoonsan tahay waaya wasiir shirkaaga jaraa'id waxaa ku jiray markaad u yeeraysay ganacsatada inay soo diiwaangeliyaan in aad la socodsiin doontaan isbedelo dhinaca sicirka suuqyada hirshabeelle ku yimid maxay isbedelada suuqyada ku yimid aadaan umahadsantaa wariye runtii saad og tahay waxaa jirta maalmahan in la hakiyey inta badan duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo kuwii kale marka ay ku imaanayeen muqdisho iyo dowlad goboleedkaba iyadoo si toosa diyaarada anaga nagu imaan jireen ay jirtay magaalada nairobi oo kale ay duulimaad maalin kasta jowar ay ku imaan jireen iyo beledweyne runtii waxaa jira sidoo kale oleysyo oo uu ku yimid dhanka sarifka lacagaha qalaad hoose dhac ballaaran uu ku yimid iyadoo wax walbana allah naga najiyey uu sabab yahay covid nineteen ama covid sagaal iyo toban oo runtii ah cudur farabaan ku haya guud ahaan beesha caalamka ummadda islaamka ah allah ka najeeyo allaha naga badbaadiyo marka si aan gacmaha isu qabsanno hoosna uusan u dhicin dhaqaalihii dowlad goboleedka hirshabeelle ama dhaqaalihii shacabka soomaaliyeed uusan u burburin saan ognahay wadamadii awoodda lahaa ee ku faanayay in awood badan ay leeyihiin ayaa dhaqaalahoodu waxaad arkaysaa in bilino dollar lagu kordhiyey marka annaga ma hayno lacagaan ku kordhino laakiin waxaan isku celcelinaynaa ganacsiga iyo qiimaha marka sicirka uu marayo ayaan isku celcelinaynaa si bulshadana ay u khasaarin shacabkana ay u helaan marka adeegyadii ay u baahnaayeen ganacsatada suuqyada halkaasi ku lah soo ma ahayn kuwa bixiya canshuuraha maxaysan tahay hadda inaad ugu baaqdaan in ay mar kale ay soo diiwaangeliyaan maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal
aada baad umahadsan tahay runtii dowlad goboleedka hirshabeelle ma jirto canshuur dhaba oo ay qaadaan runtii taakulayn oo lacag yar oo taakulayn ah ayaa dowlad goboleedka hirshabeelle ay qaadaan taa oo lagu maareeyo marka raashinka iyo waxsaas ah ama shidaalka gawaarida ay markaas isticmaalaan hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka hirshabeelle mahayna ma jirtaba canshuur toos ah oo dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka qaado ganacsatada ma jirto taana anaa kuwa cadaynaya laakiin taakuladaas ayaan isku dhigno mid markaa muujin karta awooddii asama soo dhaweyn karta awooddii dhaqaalaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama annagu aan nahay saad og tahay dowlad goboleedka ugu yar dowlad goboleedyada soomaaliya dowlad goboleedka ugu yar maadaama aan nahay yaraanka reerka waxaan isku dayaynaa in aan xoogaa soo kaystayno dowlad goboleedyada kale
wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed yuusuf colow ayuu dhegeysa halkaasi ah oo qadka telefoonka ugu waramaya raadiyo muqdisho isagoo ku sugan magaalada jowhar Thank you. waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya boojada farnarkeedu yahay sagaashanka mega artisa ku geedaaman muqdisho iyo gobolada dalka halka dhegeystayaashana caalamkana ay si toos ay nagala socdaan aalada live streamka pageka internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay raadiyo muqdisho donet barnaamijka bandhiga wareysiyada dhegeystayaal ayaad weli la socotaan ciidamada xooga dalka ee dhowaan la wareegay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta gargaarkii ugu horeeyey u qeybiyey bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi oo la daaladhacaya dhibaato ay hore u geysteen maleeshiyada kooxda al-shabaab muddadii halkaasi ay ku dhuumaleysanayeen iyo dadka deegaanka janaale oo kasoo kabanaya dhibaatooyinkii al-shabaab ay ugu tageen haddaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda guud ahaan deegaanka janaale sida ay tahay muddadii ay dowladda hadda ay la wareegtay iyo markii hore oo al-shabaab ay haysteen dhibaatadii halkaasi ay bulshada ugu geysan jireen waxaa arrintaasi aan ka wareysanay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka janaale oo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose maxamed faynuus isagoo jooga janaale ayaan qadka telefoon kula xiriiray waxaan ugu horeyn weydiiyey siday bulshada uga faa-iideysteen gargaarkii maanta ay u qeybiyeen ciidamada xoogga dalka
horta awalan ilaahay baa mahad iskale oo hadda macnaa nagu manaysay inaan deegaanka janaal caawa kaa soo waco waxa weeye mideeda kale ciidamada xoogga dalkaan u mahad celinayaa dhammaantood iyo kuwa amisom saraakiisha ciidamada qalabka sida oo macnaha kaalin weyn ka qaatay taliyaha ciidamada lugta saraakiisha la socotay waxa weeye marka deegaanka janaal hadda waa degan yahay jugiisu dadkeeda dib bay usoo noqdeen waana waa isku waxna dadka dhammaantood waa soo galeen beeraleydii gaadiidkii maanaa wax gaadiida maaha laakiin intii dadweynihii dadkii shacabka hadda way soo noqdeen ma garan waxaan ugu maqaalaa in ciidamada xoogga dalka la wareegay gacan ku-heynta deegaanka janaale in maantay ay dadka deegaanka u qaybiyeen gargaar bal arrintaasi ka waran waa jirtaa macnaha taliyaha ciidamada qalabka sida mahadweyn ballaaran baan usoo jeedinaynaa dadkii tabaaleysnaa maantay gaari laba gaari oo wuxuu nagu wareejiyey ama hawna ah oo ugu talagalay dadka masaakiinta danyarta tabaalaysan oo dib usoo noqday in lagu gargaaro oo daf bisi shitaan waana u qaybinay si nabada isagoo nala taagan oo ciidamada ay taagen ciidamada gacantooda ugu soo qaaday qof walbana kor ka saaray gurigiisana ugu geeyey si nabada ma garan sidee ugu faa'iideysteen dadka janaale raashinka waxay uga faa'iideysteen raashinkaas wallaahi waa dad baahi saa'id u haysa dad qax aaday oo intii lasoo socday intii xabadda socday dad u fog manaa duurgal aha weeye haddana aada ugu baahnaa mahad celin ka bixiyey ka hadlay dad baahiyo badan qaba weeye oo dee dad cunsuriya ay iska haysteen qof walba asoo ka mahadnaqayo oo alxamdulilah gurigiisa nabad ugu geynay waxaa weeye marka dadkaanu dad iska dhibaataysan weeye oo macnaha dad aada dareemi karto oo ay dul fadhiyeen olio geedka gurigaaga hortiisa ku yaalla ma jiri kartid haddaad taabatana askari baa dishay haddaad laan kale ka goysana laba askari al-shabaabaa dishay marka on dadkaas oo ah waa deegaanka inta ahaatay baaxadiisa laagtaan wax waxbarashaa oo iskuulaad lahayn oo isbitaal lahayn oo wixii raba laga samaysa iyakana loo diro wixii qasaba marka dadkaana dad aada u dhibaataysan weeye haddana ilaa iidankiis waa laga dul qaaday ciidamana waa ay la joogaan dee wixii ciidamada ugu talagaleenna waa waan siinay si nabadaan ku gaarsiinay waxaan baa ugu diraynaa hay-adaha dhammaan dowliga iyo kuwa kalaba waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaarahaba inay dadkaas masaakiinta beeraleyda ay soo wixii gargaara oo dowladda ay ka macnaha qayb ahaan u leeyihiin lasoo gaarsiiyo intaasaan ka codsanaynaa dadkan waa dad aada u dhibaataysan ma garan waa garta marka haddaad wareysateen dadka janaala ku nool dhibaato noocee ayay al-shabaab ku hayeen muddadii ay sida qasabka halkaasi u haysteen kooxda walaal or dadka waa wareysanay qof walbana wuxuu ku hayeen waa kuu sheegayaa laakiin waa un anaa qof hadda kule waxaas hadda la ii dhibay waa dad adugu muddo badan meesha xukumayo hayso dul fadhiyey dhibaatadana indhahagaad ku arki kartaa qofkii aqli u saaxiiba qof aan guriga hortiisa uu maraya laleeyahay waxba laan kama goyn kartid oo xaliilusho kusoo geliya guriga deegaanka intaas leegna aan isku muuqano meel anaa ka ganacsadaha iyo kan kale iyo wadadaba ay xiran tahay weeye anaa inshaalla dasha lahayn anaa iskuulaad ardow aada aan lahayn weeye marka qof waxa lagu hayay qof kasta oo aqli u saaxiiba ama wax gartaa arki kara xukuumad ahaan hadda waa wadada la haysto oo intaas hore waa waa rar barteen dadka hadda macnaha qof hadda si loo rarayay iska rar bartay wey ma garan
waa garta marka waxaad iga warantaa eh, dadka janaala ku nool noloshoodu maxay ku tiirsan tahay
noloshooda beerahay ku tiirsan tahay dadkan waa dad beer falataa iyo kuwa xamaaliyo subxi uka laha beerihiina hadda waa qaab inta badan waa la haystaa hadeer waxay cabashada ugu badan waa qaybta ayaku ay jiraan oo qofkii anaa dadku magaaladii iyo hadeer ay soo galeen hadda iyo kuwa shaqa tag wey dadku marka waxaan ka caawinayna waa dadaan hadeer macnaha soo galay oo qax ku yimid waxaa caawinada u siinayna qofaan xamaaligii aadi karin shaqadii beeri ay ka joogtisa weye oo dadka ayaku dhankooda waa ka rafeeceen dhankan kale dee deegaanka inta ku weersan ciidanku ay joogaan maalintii kalena ayakiyaa ka degan ma garan
waa garta marka waxaad iga warantaa bal hadda sida ay isku fahmeen ama isku dhex galeen eh, bulshada eh, janaala Bulshada- iyo ciidamada xoogga dalka halkaa ku sugan boqol kiiba boqol waa soo dhaweyn maalintii koowaad dadkaan u tagnay oo telefonaadka loo dhiibay eh, oo waawacay xaynbaxayn habeen baadeen hadda maanta ugu badneed ma aad bay magaalada u saxaanan tahay berina inta eh, kasii xooggeeda kasii fogaato meelahaas u fog aaday ilaa iyo shalamboodna waa imanayaan dadkii beeraha gaarka aadana eh, shalay iyo darraadii wax kasii horreeyay soo xadhayeen ma garan hadda Waa- magaalada dhaqdhaqaaqeeda iyo maqaayadeedu waa furan yihiin eh, dukaamada waa la furtay xaafadii waa la joogaa wax dhibaata oo ciidanka ay ka cabanayaan soo dhaweyn meel walba ciidankaa fadhiya oo ka shaacabaya maqaayadii iyo dukaamadii meel walba fadhiya ma garan
waaya marka eh, eh, saameynta ay al-shabaab ku reebtay eh, eh, deegaanka janaale intee la egtaa guddoomiye marka loo eego dhinaca nolosha nolol eh, dee saameynta ay ku yeelatay waa dad indhihii laga reeday dad aan waxbarasho lahayn oo deegankii lixdaa sano dadkii usoo kacay iyo dadkii ahaa oo aan weligood eh, waxba loo xariiqin eh, istaalna aan lahayn oo iyagu ay xoog ku haystaan istaalkii eh, macnaha meel hooyo ku umusho aan lahayn ay macnaha marka eh, macnaha gaari dameer iyo gaari loo saaro wey macnaha eh, ma garan Eh, waxyaabaha hadda ay tabanayaan bulshada janaale in loo qabto eh, hal iyo laba maxaad nooga sheegataa guddoomiye maya waxa dadku dadku waa dad beera ku beeray ku xiriiraan in be- tabaca beeraha laga dhiso oo gargaar dawladda u fidiso way dhan walbaba macnaha mid mid gacmeed iyo mid macnaha beeraha ku waxaysan waa dadku waa dad beeraleyda beeraha u shaqo taga in beerihii loo macnaha eh, mashaariic loo fidiyo dawladdu ay gacan siisay mar walba u baahan yahay ma garan mar walba dawladooda dadkan dad shacba wey waa mar waa dad dawladooda hoos jooga eh, cadowgana ilaahay baa ka dulqaaday dawladda ay gargaar uga baahan yihiin ilaahay marka dawladooda inay ka warqabto ay mar walba diyaar u yihiin Eh, ayna ku gan- ku ganacsan yihiin dhammaantood iyo odayaal iyo dhalinyarada waa la kulanay isboorti waa la kulanay eh, fuqaashi waa la hadalnay marka waa dawladnimada waa ku ganacsan yihiin dhammaantood marka dawladooda diyaar u yihiin eh, iyo waxay ay ugu talagashay Markaas weeyaan.
Wa- waa mahadsantaha eh, guddoomiye magacaaga saddexaad
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka bandhiga wareysiyada ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay guulaha la taaban karo oo ay dowladda soomaaliya ay ka gaartay geedi socodka deenacfinta dalka kadib shir jira ayadoo maantay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle uu qabtay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay halka uu marayo qorshaha deenacfinta oo hadda maraya meel wanaagsan
lacagaha laynagu leeyahay waa caddaan weyn xaqiiqada waxay tahay innagu agreementkii aan saxeexnay inaynan meel ku sheegi karin oo dhibaata ayaa dhacday lacagta la leeyahay central bankaa la dhigay ee shalay aan ruushka ka wada hadlaynay meel alle meelay ku dambaysay cidina ma oga kontaraageedina ma hayno iyagu waxay noo soo diraan oo saxeexi ka aragno oo hataa saxeexi qofka saxeexay dee maanta ma joogay aanaan authent- aanaan authenticate garayn karin aanaan xaqiijin karin ayaan ku qasbannahay inaan aqbalno waana mashaakil inagu aan geysanay wey wax waliba laakiin way qoran yihiin wax waliba halkay ku baxeen ay ku qoran tahay halkan ay ku taallaa beeraha lagu qoday wadooyin baa lagu sameeyey airportka kismaayaa lagu dhisay sonkortii sugar factorygii baa lagu sameeyey wadan waliba wuxuu ku qabtay lacagta ama ha bixiya lacagta ama yaanu bixine halkanay ku qoran tahay ya marka yacni waa xaqiiqo weeye inaan iska hubina weeyaan laakiin maanta adduunyada dadyow soomaaliya wadana fara badan fara badan oo inaga inala jira baa badan oo inala shaqaynaya inala shaqaynaya oo inala shaqaynaya oo soomaaliya dhibaatadaa inay ka baxdo ka shaqaynaya sababtu waa maxay sababtu waxa weeye adduunka waxay dani ugu jirtaa cid walba soomaaliya oo la ogya halka ku taallo oo hadday dhibaata ka timaado dabku ku holaaqaya meel walba oo aan hoon of africa degayn haddaanay soomaaliya degin hoon of africana dan weyn laga qabo sidaa daraaddeed baa laleeyahay soomaalida hala dejiyo soomaalida ha la dejiyo one second issue waxa weeye soomaaliya oo khayraad badan leh oo dhulka iyo baddaba ku duugan yahay ayaa waxaa himilo laga qabaa waxaa rajo laga qabaa in wadanada qaar ka faa'iidaysan karaan oo dee marka wax laynala soo saaro shirkaddii waxay nala soo saartaa way ka faa'iidaysanaysaa marka adduunku wuxuu iska dhaadhiciyey waxay dani ku jirtaa soomaaliya in la dejiyo sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo inala duuban ya oo sida soomaalida qaarkeed aanay inoola duubnaynan ahayn inala duuban oo wax nala qabanaya good example baan insiinaya maanta deemihii laynagu lahaa ee i f iska qolooyinka laydhaa inagu lahaayeen ee ay ka mid yihiin african development bank iyo world bank iyo hay-adda lacagta adduunka intoodii badnayd waa la dhaafay i m f kii la hadhay i m f kuna bisha shan iyo labaatankeeda waa dhaafayaan ishii bugtay ku bikacso waa dhaafayaan maxay ku dhaafayaan hab lagu dhaafaa jirooo formulooyin oo complicateda oo dadka bowsadow aydaan fahmi karin ma fahmi kartaan anigay dhegeystaan aydin sheegayey waxa weeye dadka lacageed ku lihi institutionska lacagta ku lihi waxba ma kansal garayn karaan qaanuunkooda diidan hab baa la sameeyey markaa hab ayaa la sameeyey lacagtana laynooga dhaafo iyaguna aanay lacagtoodii u waayin ayaa la sameeyey habkaa bridge financing baa laydhaha bridge financing ayaa laydhaha haddaanad aqoon waxba hayswareerinni dad badan oo aan aqoon baa jire akhriso akhriso waad fahmi doontaa akhriso bridge financing haddaanay dalalku inala duubnayn ingiriisku haddaanu inala duubnayn haddaanay norway inala duubnayn haddaan talyaanigu inala duubnayn lacagaha qaarkood may baxeen leanna meel bridgea loo baahaya bridge ya bridge waa buundada buundana de waa un talyaani bridgena waa af ingiriisi maxaa maxaa la yidhahdaa salaankaa la koraya laga laga dhaadhacayo salaan xataa waa carabi af soomaaliya eri bixin baan u baahannahay ya asalam waa carabi wey marka salaankaa laga ku gaadhsiinaya meesha kale halkaa intuu kaa qaado wax kaa dulboodsiinaya meesha kale ku gaadhsiinaya ayaa bridge financing la yidhaha waxa weeyaan world banku lacag bay inagu lahaa lacagtuu inagu lahaa inagama kansal garayn karo ma kansal garayn karo qaanuunkoodu ma ogola waxaan ogolayn dalalka boqol iyo sagaashanka ee wadale iyaan ogolayn wax la kansal gareeyo marka maxaa la samaynayaa baanku laakiin wuxuuna siin karaa lacag deeqa wayna siin karaa baanku deeqna inama siin karo ilaan diinta iska baxeen walaak hadda waa seerkalka weya saa u socda ya deeq bay inoo hayaa deeqda inama siin karo ilaan diinta iska bixino diintana isaga inagu leh mana kansal garayn karo bal hadda arrintaa ka war waxaa la doonayaa markaa waddan isa soo taaga oo yidhaahda saddexda boqol ee milyan shanta boqol ee milyan aad ku leedahay soomaaliya anigaa bixinaya maantaan ku siinaya anaa maanta ku siinaya markaan ku siiyo maanta deynta waad ka kansal garaynaysaa kow shan boqol lacag u dhigatana soomaalidaad siinaysaa laba dabeetana anay dibii siinaya ya eegada bridge financing waxaa weeye bridge financing waa waxaa weeye norway baa samaysay world banka ya muxuu ahayn u k iyo iyo iyo eu na waxay sameynayeen african development banka formulada uu ku shaqeeya i m ftuna way ka duwan tahay weli waa kuwa waa kuwa wada bisha shan iyo labaatankeedana loo ballasay in la dhammeeyo arrintii dee i f s ku halkaas ku dhamaatay i f i ska dee intooda halkaas ku dhamaatay now wax kaloo idin fahamsiinayaa arrinta deyn afisku sidaa u shaqayso yani waxyaalo dadku fahmi karaan baan ka sheekeynaya mogta inaanay diintaasi dib inoo dhibi doonin unad u ka soo qaad waa kow inaanay dib inoo dhibi doonin kasoo qaad in dhinaca layska dhigi doono laynaga horwareejin doono kasoo qaad yaa inay waxoogaa soo harayaanna kasoo qaad waxoogaagaa soo harayaa inaanay ku dhibi doonin kasoo qaad adeer arrin laysla gartay weeyaane kasoo qaad waxaad uga soo qaadaysaa inbaa meel la dhigayaa intaa meesha la dhigay inaanay ku dhibin baa lagu talagelayaa aniga war iga qaado adeer annaga ka shaqaynay waa afartan sana ka shaqaynayna waan waa garanaynaye annaga naga qaata waxa weeye inaanay ku dhibin baa laga shaqaynaya meeshaas la dhigayaa lacagtaa haddii la damco inay dib iskaga bixiso lacagaad ku bixisaa lagu siina imika maxaan bixinay wax token money la baan bixinay imikadan oo bilownay bisha bilo sanadka bilowgiisii toban kun oo doolar baan siinaa bishii i m f-ta laba kun oo doolarna waxaan siinaa african development bank waxa looga jeedaa macnaheedu waxa weeye nimayo xafaaraad tihiin ninkii garanayo xafaaraad tihiin gacanta in la ilaalayda qabto laydintu kubiyo oo socodkaad barataan waa dhacaysaane dembi kale aad gelaysaane waxaan doonaynaa sidii laydin xafaare bixin lahaa yaa ayaan doonaynaa idin kala shaqayna baa laleeyahay kow waxaa weeyaan waxaan idin odhanaynaa lacagta intaasaa soo hadhay anaa lacag ku siinayee laakiin waa inaad barataa sida wax layskaga bixiyo xafaaru waa kaa wey waxaa weeye qof socon kari waayey oo bukooday oo dhakhtar ka jiifay muddo muddo muddo caafimaad ilaahay u keenay ma socon karayo maalintii ma loogan karayo taasoo kale idinku dhacday baa laleeyahay xafaaraatihiin xafaara waxaad kaga saaraynaa milyan baan kugu leeya baan ku odhanayaayo inaad bil walba iska bixiso ayaa loo baahan yahay lacagaad isku bixisa mayso ma anaa ku siinaye adigu proseska inaad samayn karto unbaa lagaaga baahan yahay laakiin weligaa waxaa maad bixin yaa xafaara bax baa laydhaa haddaad markaa lacagta aan ku siiyo ku bixin weydo haddaad ku bixin weydo arigays baad gelaysaa kale saddex sano ayaan sidaa kugu wadayna iyo laba sano marba adigu sidaad u socoto tallaabadaaday ku xidhan tahay haddaan isfahmno tallaabada adigu aad qaadaysa ku xidhan tahay ayaa la leeyahay haddaad tallaabooyin dhaadheer qaadana laba sano waad ku dhammayn haddaad ku dhammaysana waad xafaaro baxday waad lugayno intana waan kaa masaxayna hundred percent cancellation yaa adeer rocket science ma waxaan ka warramayahay wax la fahmi kara weeyaan dayn dambe haddaan sidaa u soconno dayn dambe oo ku dhibaysa wax ku dhibaysa ma jirto ya xaqiiqadu saa weeyaan haddaad akhrido reportska ka soo baxayana waa fahmi kartaa oo aanad ku aanad aanad magaranaysa aanad ku tiirsanaanin makhaayadaha iyo sheekadooda haddaanad ku tiirsanaan eed wax akhrido waad fahmi kartaa inay sidaa tahay marka saddexdii institution ee ugu waaweynaa arrimahooda hoota halkaas ku dhammaanayaan i m f ka hadhay i m f ka arrimihiisu si kalaa wax loo bixiya lacago dalalka u yaala oo dalalku leeyihiin ayaa dib loogu dira oo la lacagiini waa kuwa dabeetana waxaa laga codsadaa bliis inay lacagtaa dib u soo celiyaan oo dabeetana soomaaliya lagaga dhaafa deynta ayaa laga codsadaa
mudane cabdiraxmaan ducaale beele wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu dhegaystaarkaasi ahaa oo ka hadlayey guulaha la taaban karo ay dowladda soomaaliya ka gaartay dhinaca deen cafinta codkaasi ayaan u dambeeyey guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysiyada ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed xasan cali national dhinaca farsamaduna waa fahad cabdi geele intaa barnaamijka lamid aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan hawada idinka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo